kala dheeraynta carruurta waxay faa'iido u leedahay hooyada iyo dhallaankeeda waa haddii ay waalidiinta soomaaliyeed ay ku dadaalaan caafimaadka carruurtooda iyo midda hooyada sida ay qabaan dhakhaatiirta doctoreso samiira ibraahin oo ka mid a dhakhaatiirta ku nool magaalada baydhabo ayaa sheegtay in waalidiinta iyo bulshada soomaaliyeed ay qaataan talooyinka dhakhaatiirta qofka haddii baahi caafimaad jirto tusaale ahaan qof oo qaliinha mari laazim inay usu owlaadis shaldheeray family planning ususuubi waajiba keeta haddii oo xaalad kale caafimaad jarto yeena saas oo kale mayba jarte daawooyin usulahanka talagaliyo qofka usu qaadado uurkasoo ilaka shaldheerayo inay usu isticmaalo madaasna iyeena waqtigaasna waalan baahanyi laakiin inta badan may waajibe maamada sember owlaadiya intii lamasan an dhexeeyaan sida normaalka eh inii unug dayacamo oo tusaale ahaan aadi sooba oo kala dheereynta owlaadiya suubiyaasoo maamo bulshada ku tirsan yahayti oo bulshada qeyb inka fadhiida yahayti oo tusaale ahaan maamo shaqeeyaasi yahayti iyaana fursad an heli inii iyo iyo uuran qaadne bulshadii walan qobata dhaqaale ahaan unugaasay maybuaha mayba daryeela hele yani janis aan hele oo maamadiis siiya siyaasa sababto maku mashquulsan owlaad kale maku ku mashquulsan naftiya maku ku mashquulsan qaar ka mid a hooyooyinka magaalada baydhabo ayaa sheegay inay wanaagsan tahay in carruurta la kala koriyo hooyadan ay qaadato talada dhakhaatiirta maxaa way leeray faadime yuusuf oo kumida hooyooyinka ku nool magaalada baydhabo su-aaleedan faylo anin maamada nafaqadura ka dhiyaas unaga hitaa waylakuyaaba intaa isbitaal gal adoo helo korta naaska ilaa sii korto ku nool ay korto tan naaska inan siyaan maamayaalka ta wayleyna naaska inugi maysiyow inu kale inta ku fade nuugise hibalayba inugu lamaada dhaleenen inugu lamaada dhaldhada fade ma ee intaada owlaado badaydalay ma ee maamada owlaado lakatarta mahay hitaa wayleynay balay lama unuga dhali afara dhali anin ilaa markii lama lay dhali ma-e intii lama lay dhaliyarta ma-e ma ulaadasayta intii an dadaalo kala dheeraynta ilmaha iyo kala korinta waxay faa'iido u leedahay hooyada iyo carruurta laakiin dhaqanka soomaaliyeed ayaa ah in ay awlaad basadaan waana wax fiican laakiin waalidiinta qaar ayaa waxay la dhibaatoodaan kala korinta ilmaha waxayna mararka qaar dhacdaa in ay awlaadda ay waalidiintu aysan u xaqsoorin xagga waxbarashada waxaana muhiim u ah in aabbuhu uu nasiyo fiican siiyo hooyada si ay ilmaha markaasi ay u kala korsato